في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kowda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee xarakad al-shabaab almujaahidiin oo dadka muslimiinta ugu hambaliyeeyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo sheikh cali maxamuud raage sheekh cali dheere inta badan waddamada caalamka islaamka oo ay maanta u tahay kowda bisha barakaysan ee ramadaan haddaba siday u soomayaan muslimiinta waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan sida salaada taraawiixda looga tukanayo saddexda masjid ee ugu fadliga badan islaamka oo ah xarameynka iyo masjid al aqsa qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah muslimiinta ku nool ruushka oo wajahaya xaalad adag maxay tahay sababta warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacadda xuraasuddiin ee ka dagaalanta shaam oo jeediyey kelimad muhiim ah oo ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan waa kuma hogaamiyahaas warbixin ku aadan kelimadda ay baahisay mu'asasada shaam alribaad ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadkan ku maqli doontaan silsilad cusub oo taxne noqon doonta taasoo ciwaankeedu yahay maca alqur'aan islamarkaana uu jeedinayo ashaykh xaarif annadaari raximahullah barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan aanu ka horayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka hoggaanka sare ee xarakad al-shabaab almujaahidiin ayaa ummadda muslimka ah waxay ugu hambaliyeeyeen bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana goordhow la baahiyey kelimad uu jeedinayo ashaykh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimadan oo ku baxaysa luuqadda soomaaliga
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى ayaanu u mahad celinayna mar kalena soo gaarsiiyey bishii barakaysneed ee ramadaan bishaas oo allah subxaanahu wa tacaala uu geliyey fadli iyo wanaag u gaara kana fadli yeelay bilaha intooda kale waa bishuu allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah soo dejiyey qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan waa bil aad u weyn oo allah subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyey addoommadiisa muslimiinta ah waa bil shayaadiinta la xirxiro jannada albaabadeedana la furo naarta albaabadeedana la laabo oo la xiro عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باقي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجه وبلا يكجرتو habeenka leylatul qadarka taas oo kun bilood ka khayr badan sida allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamay qofkii habeenkaas ka faa'iidaysatana oo iimaanan wa ixtisaaban u istaagana uu allah subxaanahu wa tacaala dembigiisii hore oo dhan uu u dhaafayo qofkuu habeenkaas seegana uu khayr aad u weyn halkaas ku seegay waa bil habeen walba oo ka mid ah uu allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa qaar ka mid a naarta ka xoraynayo malaa'igtuna dadka sooman u ducaynayso ilaa ay ka afuraan bisha intaas oo khayr iyo fadaa'il ah ay ku jirto waxaa mahad oo idil ay u sugnaatay allihiina soo gaarsiiyey waxaanan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo inaan sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysanno insha allahu tacaala waxaan ummadda islaamka ah meel walba oo ay joogaan guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ugu bishaaraynaynaa dhalashada bishaas barakaysan ee qiimaha badan waxaana nafteenna iyo toodaba ku boorinaynaa inaan fursaddaas qaaliga ah ka faa'iidaysanno iskala ilaalinno wax walba oo soonkeenna wax u dhimi kara can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bih فليس لله xاaجة في أن يدca طcاamه وشhراaبه rawaahu الbukhaariyu abu hurayre wuxuu rasuulka ka wariyey inuu yidhi qofkii aan ka teginin hadalka xun iyo camalka xun allah subxaanaه wa tacaala dankama laha inuu cuntada iyo cabitaanka ka tago yacni soonkiisa ajir ka siin maayo can jaabir bn cabdilaahi radia allaahu canhu annahu qaal إidaa sumta falyasum samcuka وabasaruka وalisaanuk can اlkadibi wاlmaxaarim wadac ada aljaar walyakun calayka sakiinatu wawaqaar walaa tajcal yowma sawmika wa yowma fidrik sawaa saxaabiga jaliilka ah ee jaabir ibni cabdilaahi allah subxaanah wa tacaala ka raali noqdee waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aad soonto ha kula soomaano maqalkaaga araggaaga iyo carabkaaga maalinta aad sooman tahay iyo maalinta aad afuran tahayna yaysan isugu kaa mid ahaanin waxaan mar kale ku boorinaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah inay bishaan barakaysan ka faa'iidaystaan adduunyadu waa maalmo kooban ninkii maanta nool berri ma noola dad fara badan oo rabadaanadii lasoo dhaafay nala soomay maanta qabri ayay ku jiraan inteenna maanta joogtana waxaa hubaal ah in qaarkeen aysan rabadaanka kale gaari doonin sidaas daraaddeed waxaa nala gudboon inaan maanta ayay fursaddu taagan tahay aan si wanaagsan uga faa'iidaysanno saadkana sii qaadanno qaala allahu tabaaraka wa tacaala watazawaduu fa ina khayra azaadi ataqwa wattaquuni yaa uli lalbaab acmaasha ugu qiimaha badan ee ramadaanka looga faa'iidaysan kara waxaa ka mid ah qiyaamka iyo salaadda taraawiixda qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqaddama min denbih muttafaqun caleyh qofkii ramadaanka istaaga isagoo iimaan iyo ixtisaab ay ka tahay waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan dadku marka waa inay ku dadaalaan qiyaamka iyo salaadda taraawiixda ah waddamada qaarkood iyo magaalooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadkii ay xayran yihiin oo aysan awoodin inay masaajidka ku tukadaan sababo la xidhiidha cudurkan duunida ka dilaacay ee karoonaha lagu magacaabay daraaddiis cudurkan isaga ah mar kale iyo munaasabad kale ayaan si gaara uga hadli doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo balse haddii masaajidkii laguu diiday macnaheedu ma ahan in cibaadadii iyo qiyaamkii aad ka tagto cibaadada rabbiga meel walba ayaad ku gudan kartaa marka dadku gaar ahaan kuwa masaajida laga xirtay ee laga hor istaagay yaysan cibaadada ka tegin ee guryahooda ha ku cibaadaystaan oo yaysan fursaddaas dhaafinin aan ku dadaalno qur-aan akhrinta inta lagu jiro bisha ramadaan sababtoo ah waa bishii qur-aanka qaala allahu tabaaraka wa tacaala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه dadka masaakiinta ah iyo fuqarada aan ka warhayno oo aan caawinno oo aan sadaqada bishaan ku dadaalno qaala allahu tabaaraka wa tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum billeyli waannahaar waannahaari siran wacalaaniyatan falahum ajrum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun allah wuxuu yidhi kuwa maalkooda bixiya habeen iyo maalin qarsoodi iyo muuqaalba ajarkooda allah agtiisa ayay ku leeyihiin cabsi iyo murugana ma arkayaan qiyaamaha can ibni cabaasin radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ajwada annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii shahri ramadaan rawaahu muslim waalbukhaari ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulka allah wuxuu ahaa dadka kan ugu deeqsisan khayrka wuxuuna ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan dadka ilaahay waxsiiyey waxaa laga doonayaa inay dadka aan afurka heli karinin afuriyaan ajir weynna allah subxaanah wa tacaala ay ka xisaabsadaan qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waman fadara saa'iman kutiba lahu midla ajri saa'imi laa yanqusu min ajri saa'imi shay rawaahu axmed qofkii afuriya qof sooman waxa uu leeyahay ajirkiisa mid la mid ah iyadoo aanan qofkii la afuriyey ajirkiisa waxba laga dhimaynin aan ku dadaalno istikfaarta tasbiixda taxmiidda tahliisha iyo dhammaan adkaarta mashruuca ah sidoo kale waa inaan badinnaa baryaha allah sababtoo ah waa cibaado weyn waan allah subxaana wa tacaala ku weydiisanayno wax walba oo wanaaga kagana magangelayno wax walba oo shar iyo dhibaato ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun xilliga ramadaankana wuxuu ka mid yahay xilliyada ugu muhiimsan ee allah subxaana wa tacaala uu ducada ka aqbalo addoommadiisa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam halaatatun laa turaddu dacwatuhum alimaamu alcaadil waasaa'imu xataa yufdir wa dacwat almadluum اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا من فضائله ومغانمه اللهم أعنا على صيامه وقيامه يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taasi wuxuu ahaa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeediyey kelimad muhiim ah oo ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan kuna socota dadka muslimiinta ah اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
maanta oo jimca ah inta badan waddamada caalamka islaamka waxay u tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan dadkuna waxay ku soomayaan jawi farxadeed iyagoo sii labalaabaya cibaadaadka cibaadaadka la sameeyo bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ka mid a taraawiixda oo salaada cishaha kadib la tukado inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddaba sidee salaada taraawiixda looga tukaday habeenkii xalay masaajidda ugu fadliga badan islaamka ee ah xarameynka iyo masjid ul aqsa waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena maxamed ismaaciil inta badan waddamada caalamka islaamka waxay maantaoo jimco ah u tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan waxayna dadka iskuga hambalyeynayaan martidan qaaliga ah ee sanadkiiba mar timaada inkastoo ramadaankan khayrka badan oo ku soo aaday xili waddamo badan oo ka tirsan caalamka oo saameeyey cudurka koronafirus haddana waxay muslimiinta intii awooddooda ah muujiyeen farxadda ku aadan imaanshaha ramadaankan habeenkii xalay waxay dadka muslimiinta ah oo ku nool waddamo badan oo ka tirsan caalamka dukadeen salaada taraawiixda taasoo in badan ka beddelnay salaadihii sannadihii hore sababo ku aadan dadka soo xaadiri masjidka oo yaraa ayadoo ay guwacan tahay culaysyada ay soo rogeen xukuumadaha ka arrimi waddamadaas maamulka ala sacuud oo dhowaan ka laabtay go'aan ah in aan la dukan doonin salaada taraawiixda ayaa hadna wuxuu gaanjooyey tirada dadka salaada ku tukanaya xaramka iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam inkastoo markii hore ay malaayiin ruux ku tukan jireen kacbada oo kale haddana habeenkii xalay waxaa salaada taraawiixda ee xaramka soo xaadiray tobanaan ruux oo keliya taasoo ay aad kaga dugan tahay sidii hore masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa asna sidaasoo kale ahaa mana jirin dad tiro badan oo soo xaadiri salaada taraawiixda dhammaan arrimahaasi waxaa ogwacan aydoo maamulku u soo rogay awaamir ad adag oo dhigaysa in tirada dadka la yareeyo waxaa sidoo kale la khafiifiyey tasliimtii salaada taraawiixda oo markii hore ahaa toban haddana laga dhigay shan oo keliya kadib amar ka soo baxay maamulka masjidka xaramka ee hoostaga ala sacuud masjidka barakaysan ee al aqsa kuna hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda ayaa asna sidaasoo kale ahaa waxaana salaada taraawiixda tukaday oo keliya shan iyo toban ruux kuwaasoo u badnaa maamulka masjidka iyo howlwadeenadiisa dadka ayaa la arkayay ayagoo mitir mitir isku jirsaday islamarkaana aanay jirin sufuftii la buuxin jiray ee ay dadku cirbaha iyo gumadaha isku dheji jireen marka laga soo tago saddexdaasii masjid waxaa jira waddamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka kuwaasoo ay masaajidooda xiran yihiin dadkana loo diiday inay ku tukadaan halka waddamo kale ayaguna si toos ah aan loo diidin hase ahaatee culoosyo lagu soo rogay nicmaddu waxaa la dareemayaa marka la waayo sidaasi darteed waxaa nicmada taraawiixdii xasilloonideeda maanta aad u dareemi karaa dadka muslimiinta ah ee maanta waayey waxaa taas beddelkeeda soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah salaada taraawiixda si wanaagsan loogu tugtay inkastoo ay jiraan culaysyo ay soo rogeen maamulada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lama oga sida uu ku dambayn doono adduunkan aynu ku nool nahay oo maanta ay xaaladiisa marayso in masaajid aan laisku imaan karin sidaasi darteed dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan wakhtiga iyo nicmadda ay haystaan bishan barkaysan ee ramadaanna cibaadada sii labalaabaan اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa inkastoo muslimiinta ku nool waddamada caalamka islaamka ay ku soomayaan jawi wanaagsan haddana muslimiinta ku nool dalalka aan islaamka ahayn waxay wajahayaan dhibaatooyin xoogan waxaa ka mid a dadkaas muslimiinta ku nool ruushka warbixin ku aadan xaaladooda waxaa qodobkan ku egaya wariyaheena maxamed cali aadan ruushka waxa uu ka mid yahay waddamada ay ku nool yihiin muslimiin badan islamarkaana sannadihii ugu dambeeyey ay sii kordhayaan tirada dadka qaadanaya diinta islaamka nidaamkii shuuciga ahaa ee ruushka ee midowgii suufiyeed waxa uu muslimiintu ku hayay qeybaha kala duwan ee tacdiibinta dulleynta dilka iyo barakicinta waa sidee xaaladda muslimiinta maanta ee ku nool waddanka ruushka xaaladda muslimiinta ee ruushka maanta waa mid ay indhuhu dhiig la ilmaynayaan mowqifka dowladda ruushka marka la barbar dhigo kii midowgii suufiyeed waa uu isbeddelay hase ahaatee muslimiintu waxa ay noqdeen kuwo kala tagtagsan dowladda ruushka ayaa sheegaysa inuu jiro tirokoob caddaynaya tirada dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi haddaba waa imise muslimiinta ku nool ruushka ma jiro wax tirokoob ah oo xadidaya tirada dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka ruushka balse muslimiinta asalka ah ama kuwa bashkiirka ah ku dhowaad waa toban boqolkiiba haddii aan ku darno dadkii ka kala imaanayay dowladaha kale ee xilligii midowgii suufiyeed waxa ay gaarayaan soddon boqolkiiba ruushka ma jiraan wax caqabad ah oo ku aadan islaamka oo ku faafaya gudaha waddankaasi dad badan ayaa ka warhaya inay caqabadi jiraan waxaana ka mid ah dhibka ay geysanayaan kuwa isku magacaabay inay yihiin muftiyiinta ruushka nidaam kasta waxa uu caqabad ku yahay midka kale waxa uuna mid walba u xusul duubayaa islamarkaana uu waddo kasta u marayaa inuu burburiyo muslimiinta sidaasna waxaa ku dayacmay nidaamyadii ka shaqaynayay danaha muslimiinta ruushka ayaa ka mid ah dowladaha ugu cadaawadda badan ee ka jira caalamka waxayna muslimiinta u geysteen gaboodfallo kala duwan waddanka suuriya oo ay duulaan ka wado ayaa waxaa dowladdani lagu xusuustaa tacadiyaad ka baxsan bini'aadannimada iyadoo duqayn aan kala joogsi lahayn ku haysa muslimiinta suuriya duqaymaha uu ruushku ka geysanayo suuriya ayaa waxaa ku nafwaayay dad aad u badan oo muslimiin ah iyadoona ay xusid mudan tahay in dadkaasi ay ku jireen carruur aan qaangaarin اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين mu'asasada shaam alribaad ee ku hadasha afka mujaahidiinta xuraasuddiin ee ka howlgasha dhulka shaam ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacadaas kelimadan wuxuu hogaamiyahaas kaga hadlay fadliga bisha barakaysan ee ramadaan isagoona ku gudbiyey talooyin muhiim ah oo ku socda dadka muslimiinta warbixin ku aadan haashim cabdinaasir ayaa soo gudbinaya mu'asasada warbaahineed ee shaamu ribaad oo ku hadasha afka jaamacada xuraasuddiin ee ka jihaada shaam ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh saamil curaydi oo ka mid a hoggaanka jaamacadaas kelimadan oo ciwaan looga dhigay bisha rabadaan waa jaamacadda kuwa allaah ka cabsada ayaa wuxuu shiiqu kaga hadlay fadliga bisha barakaysan ee rabadaan iyo sida ay tahay in looga faa'iidaysto فشهر رمضان بمنزلة الجامعة التي يدخلها المسلمون في كل عام مرة يتنافسون فيها أعمال البر والتقوى ليحققوا مراد الله منه لعلكم تتقون وهم في ذلك بين مقل ومستكثر فشهر رمضان شهر جامع لأعمال البر والتقوى فهو شهر الصيام كما قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يلقاه جبريل كان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن وقد سطر لنا التاريخ أروع الأمثلة من حياة السلف الصالح والعلماء الربانيين مع القرآن في شهر رمضان حتى بلغ الحال ببعضهم أنه كان يختم في كل يوم مرتين وشهر رمضان هو شهر الإخلاص لله تبارك وتعالى ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وشهر رمضان هو شهر الدعاء يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في سياق الحديث عن أحكام الصيام وفي آيات الصيام في سورة البقرة ليرغب العباد وليرشدهم إلى منزلة الدعاء في أثناء الصيام فإن ذلك من مواطن إجابة الدعاء ففي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر wuxuu sheekh saamil curaydi sidoo kale soo hadal qaaday fadliga uu leeyahay leylatulqadriga oo ah habeenka khayr badan kun bilood kuna dhex jira habeenada bisha barakaysan ee ramadaan هذه الليلة العظيمة التي خصها الله عز وجل من بين الليالي وجعلها في شهر رمضان وهي ليلة كما وصفها الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر ويقول صلى الله عليه وسلم في فضلها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وشهر رمضان هو شهر تربية النفس على حسن الخلق ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وشهر رمضان هو شهر الجهاد والرباط والجود والإنفاق والذكر والعمرة وغير ذلك من الطاعات كما دلت على ذلك نصوص الوحي وأقوال أهل العلم فالمحروم من حرم فيه من البر والخير وأعمال التقوى ولم يخرج منه برتبة لعلهم تتقون لتصاحبه في سائر حياته فيكون عبدا تقيا ربانيا في سائر الأزمان فهذا هو شهر رمضان وجامعة للمتقين أكرمنا الله تبارك وتعالى ببلوغها هذا العام فلنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ولنحسن استثماره على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى لنحصل مراتب التقوى الموصلة إلى أبواب الجنان والتي منها باب الريان ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة وقد جاء في وصفه أنه لا يدخل منه إلا الصائمون ugu dambayntii kelimadan oo la daawan karo qadar saddeed daqiiqo ah wuxuu shiiqu kula hadlay muhaajiriinta ku sugan saaxaadka jihaadka gaar ahaan sham kuwaasoo ugu baaqay inay ku sabraan jihaadka oo ay ku sugnaadaan وأختم كلمتي هذه بكلمة أخص بها إخواني المهاجرين في سبيل الله فإني أعلم وأشعر ببعض ما يجدون في مثل هذه الأوقات فأقول وبالله التوفيق اعلم أخي المهاجر في سبيل الله واعلم يا أختي المهاجرة في سبيل الله أن الله تبارك وتعالى قد أكرمكم بنعمة عظيمة هي من عظيم نعم الله عليكم تجدون أثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقد قال الله تبارك وتعالى في فضلها في محكم التنزيل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فانظر يا رعاك الله إلى هذه الأجور العظيمة وإلى هذا الفضل العظيم المترتب على عبادة الهجرة وما ذلك إلا لأن الهجرة عبادة من عبادات الصبر التي رتب الله عليها الأجور العظيمة فقد قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكيف إذا علمت أن الله تبارك وتعالى قد جمع لك أيضا عبادة أخرى في مثل هذه الأوقات من عبادات الصبر ألا وهي صيام شهر رمضان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني يقول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر maanta oo ah maalin jimca ah ayaa inta badan caalamka islaamka waxay u tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxayna dadku muujinayaan dadaal dheeri ah oo ku aadan cibaadada iyadoo culummada muslimiintuna ay dadka ugu baaqayaan inay dadaalaan dadka dhexdoodana iscafiyaan اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan sheekh xaarid annadaari raximahullah wuxuu ka mid ahaa culimmada diinta islaamka kuwooda ku nool faqriga jasiiratulcarab waxaana sheekhan duqayn diyaaradeed ku dilay dowladda maraykanka haddaba wuxuu ka tegey dhaxal cilmi oo aad u ballaaran kuwaas oo ay tahay inay dadka muslimiinta il gaara u yeeshaan kelimaadka taxnaha ah ee uu sheekhu duubay intii uu noolaa waxaa ka mid ah silsilad dacwi ah oo ciwaankeedu yahay maca alqur'aan taas oo ka kooban in ka badan toban xilqadood idaacadda islaamiga alfurqaan waxay si joogto ah barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ee toddobaadlaha ugu soo gudbin doontaa tarjamada af soomaaliga ee silsiladaas xalqada koowaad ee silsiladda maca alqur'aan oo uu jeedinayo sheekh xaarit annadaari wuxuu ciwaankeedu yahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. مع القرآن
maca alqur'aan ama la jirka qur'aanka waa fiirfiirin iyo tadabbur aan ku samaynayno aayaad ka mida qur'aanka kariimka si loo saxo mafaahiim dawaabid iyo xuduudna loogu sameeyo habdhaqanka xalqada koowaad waxaan ku qaadanaynaa aayadda ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa loola jeedaa allow waxaan kugu gaaryeelaynaa cibaadada oo ma caabudayno qof kale waxaan sidoo kale kugu gaaryeelaynaa inaan keligaa kaalmo ku weydiisanno aayaddan ayaa ah tawxiidka barax tiran ee cilmi iyo camalba iyada ayuuna noqonayaa asalka diineed oo idil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaybta koowaad waa beri ka noqosho laga beri noqonayo shirkiga qaybta labaadna waa beri ka noqosho laga beri noqonayo xeelad iyo awood intuba iyadoo la isku dhiibayo oo wakiil laga dhiganayo allah casa wajalla hadafka laga leeyahay abuurista jinka iyo insiga waa cibaadada allah wuxuu leeyahay
من خلق الثقلين الإنس والجن هي العبادة قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون allah wuxuu rususha oo idil u soo diray hal arin oo ah in allah la caabudo shirkigana laga fogaado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي القرآن الكريم haddii aad doonayso inaad ku camal fasho qur'aanka oo aad ka soo bilowdo suuradaha alfaatixa iyo albaqara amarka ugu horeeya ee aad ku arkayso qur'aanka kariimka waa in laysfaray cibaadada allah أتبع wuxuu yidhi أوامر الله تبارك وتعالى العمل بها ما هو أول أمر تجده هو الأمر بالعبادة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأول أمر marka amarka ugu horeeya iyadoo loo fiirinayo tartiibka musxafka waa cibaadada allah casa wajalla iyo in laga fogaado shirkiga
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والأمر في amarka hore ee ku yimid amarkii ugu horeeyey wuxuu ku socdaa guud ahaan bani aadamka يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأصل العبادة
asalka cibaadada waa in la isku dulleeyo oo loo khuduuco allah subxaanahu wa tacaala cibaadaduna waa in allah la adeeco iyadoo la fulinayo awaamiirtiisa uu inoo soo marsiiyey rususha uu soo diray amaa cibaadada waxay leedahay tacriif kale oo caan ah kaas oo ah cibaadadu waa magac kulminaya wax weliba oo la jecel yahay ha ahaado hadal iyo ficil mid muuqda iyo mid qarsoon marka xaqiiqda cibaadada waa in nolosha oo idil ay u khuduucdo allah casa wajalla dhammaan arrimaha waa inay u khuduucaan waxyiinka oo ah kitaabka iyo sunnaha waa in shareecadu noqoto mid xukumaysa dhammaan habdhaqankeenna mashaariicdeenna iyo manaahijteenna marka sidaas ayay noqonaysaa cibaadada allah wuxuu yidhi ومناهجنا تكون كلها خاضعة لله تبارك وتعالى وبذلك تكون هي العبادة قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهو marka waa amar allah ka yimid oo maxaa layna faray waxaa la ina faray in nolosha oo idil ay noqoto mid allah uu leeyahay geeriduna xitaa ay noqoto mid allah dartii ah
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا حظ لأحد micnaha فيها ma jirto qof dheef iyo qayb ku leh cibaadadayda ma jirto qof qayb ku leh noloshayda mashaariicdayda iyo habdhaqankayga dhammaantooda waa kuwo alla dartii loo qabtay oo raalli ahaanshihiisa lagu doonayo sidoo kale geeridayda xitaa ma noqonayso mid alle uu raalli ka yahay mooje قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول المبادرين taa micnaheeda waxay tahay anigu waxaan ahay dadka ugu horeeya ee arrinkaas u degdegaya fulinaya islamarkaana laasimaya waxuu alla jecel yahay in noloshay allah dartii noqoto kuma xaqiiqoobayso ilaa in la hagaajiyo niyadda iyo camalka si ay nolosha iyo geeriduba u noqdaan kuwa allah dartii ah
حتى تكون الحياة لله والموت في سبيل الله لابد أن تصلح النية ويصلح العمل إصلاح النية hagaajinta niyadda waa in qasadka camalkan uu ahaadaa mid alle lagu raalligelinayo aakhirana wax lagu rabo ابتغاء الله والدار الآخرة قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لا يريدون علوا في ma الأرض doonayaan inay ku saramaraan adduunkan darajana ay helaan hadafkoodu ma ahan inay awood iyo madaxtinimo helaan keliya waxay doonayaan in suldaanku alle yeesho hadafkaygu ma ahan inaad aniga iga amar qaadato keliya waxaan doonayaa in aniga adiga iyo dhammaan dadka ay ku hoos jiraan amarka allah marka arrinku ma ahan mid aan ku doodayno yaa talada iska leh ma aniga mise adiga keliya waxaan rabnaa in amarka alle iyo xukunkiisa uu dadka oo idil ku fulo taasi marka waa hagaajinta niyada تعالى ولسلطان الله تبارك وتعالى فالأمر ليس مغالبة لمن يكون السلطان لي أو لفلان أو لك أو لا, لا إنما أن يكون حكم الله تبارك وتعالى وشرع الله ودين الله سار على الجميع إصلاح النية وإصلاح العمل hagaajinta camalkana waxay noqonaysaa in camalka loo qabto qaabka uu alle doonayo waa inaan alle u caabudaa sida uu isagu rabo ee ma ahan siday naftayda rabto alle ha u naxariista imaamu shaatibi wuxuu ku yidhi kitaabka almuwaafaqaat markii uu ka hadlayey mowduuca cubuudiyada iyo in alle loo khuduuco oo aan laga siiban axkaamta sharciga ah oo aan la khilaafin awaamiirta shareecada alle ha u naxariistee wuxuu sheekhu yidhi allah wuxuu kaga dan leeyahay dejinta shareecada in qofka waajibka la saaray laga leexiyo inuu raaco hawadiisa ilaa uu ka noqonayo addoon alle الله تبارك وتعالى بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله فنحن نعبد الله تبارك وتعالى كما annagu alle waxaan u caabudaynaa sida uu isagu rabo ee uma caabudayno sidaan annaga rabno waxaan fulinaynaa awaamiirta allah ee ma raacayno rabitaankeenna iyo hawadeenna raacitaanka hawada waxay khilaafsan tahay oo ay ka hor imaanaysaa xaqiijinta cubuudiyada waa inaan raacno shareecada ama aan raacno hawada iyo waxay naftu jeceshahay waa uun xukunka alle ama hawadeenna إما حكم الله وإما الهوى واتباع الهوى rabitaanka hawadu wuxuu leeyahay laba suuradood oo asaasi ah haddii aan soo koobno waa mide in hawada la raaco oo gebi ahaanba laga jeesto xukunka sharciga ah wuxuu raacayaa qofkaas hawadiisa isagoo dhabarka aadinaya shareecada islamarkaana ka fogaanaya gebi ahaanba qofkaasi ma doonayo inuu laasimo shareecada islaamka kaasi waa mid khilaafsan sharciga ka hor imaanaya hawadiisa allah wuxuu yidhi أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذا الأمر الأول في اتباع الهوى tani waa qodobka koowaad ee raacidda hawada kaasoo ah in hawadiisu raaco kana tago shareecada diintana ka fogaado arrinka labaad waa in qofku raacaa hawadiisa marka uu la tacaamulayo xukunka sharciga ah qofkani waa qof fulinaya sharciga alleh laakiin markay nusuustu timaado ayuu isku dayaa inuu ka dhigo si waafaqsan hawadiisa markaas buu ku cayaarayaa nusuusta sharciga ah iyo waxay tusinayaan ma taxriifinayo nusuusta laakiin macaanideeda iyo axkaamteeda ayuu beddelayaa sidaba uu allah yidhi يحرف معانيها يحرف أحكامها كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا الصنف الآخر
kaasi waa nooca labaad waa qofka laasimaya shareecada laakiin nusuusta ayuu u hogaaminayaa waxay naftiisa rabto halkaasna waxaa ka dhalanaya bidaac iyo mukhaalafaad sharci ah iyo arrimo badan oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka taasi oo ku timid in la raaco hawada marka lala tacaamulayo nusuusta sharciga ah تعلم عن النصوص الشرعية إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين أي نطلب العون والتأييد iyaaka nastaciin والتوفيق منك.
waxaa loola jeedaa rabbiyow adiga ayaan kaalmo iyo garabku weydiisanaynaa isticaanadu waa in alle loo kaalmaystaa soo jiididda nafciga iyo riixidda dhibaatada iyadoo weliba lagu kalsoon yahay in alle uu arrinkaas kuu samaynayo مع الثقة بالله في تحصيل ذلك الاستعانة وهناك أمر يعني يقع فيه كثير من الناس وهو انفصال waxaa jira arrin ay in badan dadku ku dhacaan taas oo ah in isticaanada laga saaro cubuudiyada qofku wuxuu dhihi karaa alle waxaan u kaalmo weydiisanaa risqiga nolosha iyo xallinta dhibaatooyinka adduunka marka arrinka la rabo waxa uu yahay in alle loo kaashado inuu soo xasiliyo amarkiisa sidoo kalena loo kaashado in la guto awaamiirta sharciga ah waa in alle loo kaashadaa xaqiijinta cubuudiyada sidaas darteed nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mucaad bin jabal radiallahu canhu ku yidhi mucaadow wallaahi waan ku jeclahay ha hilmaamin inaad tidhaahdo salaad weliba gadaasheeda allow iigu kaalmay xuskaaga iyo mahadcelintaada iyo inaan wanaajiyo الله cibaadadaada عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة nebiga رضي wuxuu الله عنهم saxaabadiisa barayaa inay allah weydiistaan inuu ugu kaalmeeyo ukicidda waajibaadka sharciga ah marka alle ayaan u tala saaranaynaa inaan gudanno waajibaadkiisa فنتوكل على الله تبارك وتعالى على القيام بأمر الله تبارك وتعالى نستعين بالله بالقيام على القيام بأمر الله تبارك وتعالى قال ابن تيمية رحمه الله
ibnu teymiya raximahullah wuxuu yidhi waxaan u fiirsaday ducada ugu waxtarka badan waxaan ogaaday inay tahay in alle uu addoonku ka baryo inuu ugu kaalmeeyo raalli ahaanshihiisa waxaan arrinkaas ka arkay suuradda alfaatixa aayadda ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alle ayaana caabudaynaa waxaana u kaalmaysanaynaa cibaadada cibaadaduna waxay kulminaysaa dhammaan nolosha marka waxaa arrin weliba loo kaashanaya allah waxaan allah weydiisanaynaa inuu na waafajiyo taacadiisa nagana leexiyo macaasidiisa isaga ayaa wax weliba awooda ee تشمل جميع الحياة فالاستعانة بالله على كل أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه إنه على كل شيء قدير آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a xalaqaadka alqasas alqur'aaniya oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xalqadan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa qisadii nebi yuusuf calayhi salaam waxaana inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan aanu idiin soo gudbin doonaa xalaqaad xul ah oo ka mid a silsiladaas iminka waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad oo uu sheekhu kaga hadlayo qisadii nebi yuusuf calayhi salaam
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفكير تفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هو عشر كلمة ugu horeeyey oo ka mid ah casharadii qasas alqur'aaniya oo aan ramadaanka ugu talagalnay waxaana ku daafuraynaa qisadii ugu wanaagsanayd axsan alqasas siduu allah ku caddeeyey qur-aanka waana qisadii nebi yuusuf caleyhi salaatu wasalaam qisadan waxay ka kooban tahay dhowr qaybood haddii allah idmo waxaan u kala qaybin doonaa afar cashar maanta waxaan isdul taagaynaa yuusuf caleyhi salaam iyo walaalihiis wixii dhex maray cashar ku xigana waxaan qaadan doonaa yuusuf caleyhi salaam iyo haweeneydii boqorka kan ku xigana waxaan qaadan doonaa yuusuf caleyhi salaam iyo xabsigiisii ugu dambeyntiina waxaan qaadan doonaa yuusuf caleyhi salaam iyo farajkii uu allah u furay ugu horeyna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra tilka aayaatu alkitaabi almubiin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نبي يوسف عليه السلام أنت أنا نبي ماذا الله دورا يا إسقو ويل يره وحو يوضي كوب يتبن حدك يقرح ذا يضيح سجودي kadibna riyadii ayuu aabihiis nebi yacquub caleyhi salaam u sheegay nebi yacquub isla markii wuu fahmay riyada ujeedkeeda wuxuuna ogaaday inay tahay bishaaro nebinimo iyo sarreyn uu allah wiilkiisa yuusuf ku galladi doono sidaa awgeed wuxuuna uga digay inuu walaalihii riyada uga waramo isagoo ka cabsi qaba in shaydaanku uu qalbigooda xasad iyo xumaan ku shubo kadibna ay yuusuf dhibaato u geystaan ama shar u maleegaan wuxuuna yidhi يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نبي يعقوب عليه السلام نبي نمكسو كوحو أها آبي عرورتي سكالا قرانيا وحكسو روبي كران أب ملدي سنوي سحنايد أو يوسف إساقو آنا رياضة ولا ليس أكشي جنبا أي وحي ولا ليس إسدرنسيين إنو يوسف إيو ولا الكيس أي إسكو بهذا بنيامين in si gaar ah loo jecel yahay aabbahoodna iyaga dhankooda u janjeero iyagana uu eexdo waxayna yidhaahdeen إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين هذا الكود إنت كما أكانه wuxuu isku bedelay qorshe dejin iyo inay ka tashadaan qaabkay yuusuf uga takhallusi lahaayeen talo waxay rogrogaanba waxay yidhaahdeen yuusuf gabaygiisba aan dilno amaba aan iska fogayno oo dhul fog aan ku tuurno mid kaloo iyaga yara dhaamayna ayaa wuxuu yidhi laa taqtuluu yuusuf wa alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqidhu bacdu asayaara in kuntum faaciliin war yuusuf ha dilinina haddii aad wax samaynaysaan waxaad ku tuurtaan ceel fog si qolo safarayha u helaan taladan dambe ayay isku raaceen intaasi kadib iyagoo hirgelinaya qorshihii ay kala qaateen ayay waxay u yimaadeen aabbahood yacquub calayhi salaam waxay ka codsadeen in yuusuf lagu daro say u soo ciyaarsiiyaan laakiin aabbahood yacquub calayhi salaam isagoo horaantiiba dareen yari ku jiray ayaa wiilashiisii ka cudur daartay wuxuuna ku yidhi waxaan ka baqayaa intaad idinkoo ciyaar ku mashquulsan aada wiilka hilmaantaan sidaasna ayaydu ku cunto laakiin wiilashii way ku fara adeegeen go-aankoodii waxayna aabbahood nebi yacquub calayhi salaam ku yidhaahdeen iyagoo isku dayaya inay qanciyaan qaaluu lain akalahu di'bu wanaxnu cusba innaa idan la khaasiruun haddii yaydu cunto innagoo koox ah waxaan nahay kuwa hoogay ayay yidhaahdeen sidaas markay aabbahood ku qanciyeen ayna muujiyeen inay yuusuf u danaynayaan ayay yuusuf la soo tageen culimmada tafsiirku waxay sheegaan in markay aabbahood ka soo fogaadeen ayna waddada qabteen durbaba ay yuusuf ku bilaabeen dhib iyo dil iyo cay ilaa ay ka gaareen ceelkii lagu ballamay markaas ayay yuusuf calayhi salaam xirxireen sidii wadaan oo kale ayay ceelkii ku sii daayeen yuusuf calayhi salaam isagoo xaaladaas adag ku sugan ceelka mugdigiisa qabowgiisa iyo cidladiisa ku jira ayaa allah subxaanahu wa tacaala u waxyooday isagoo qalbiga u dejinaya in maalintay noqoto uu ceelka ka bixi doono walaalihiisna uga warrami doono siday u galeen allah subxaanah wa tacaalana wuxuu ku yidhi wa awxaynaa ilayhi latunabi'annahum biamrihim haada wa hum laa yashcuruun waxaan u waxyoonnay waad uga warrami doontaa arrinkoodan iyagoo aan garanaynin intaas kadib yuusuf walaalihiis waxay habeennimo dib ugu soo laabteen aabbahood yacquub calayhi salaam iyagoo is-oysiinaya waxayna ku yidhaahdeen aabbow intii aan tartamaynay ayaan yuusuf uga tagnay alaabteennii si uu usii ilaaliyo kadibna yeydi ayaa cuntay intaa kuma gaabsanine waxay la yimaadeen qamiiskiisii yuusuf iyaga oo dhiig soo mariyey kana dhigaya caddayn iyo marag inay run sheegayaan dhanka kalena yacquub calayhi salaam isagoo wiilashiisa dareensiinaya inuuna arrinkaa ahayn siday u sheegayaan islamarkaasna naftiisa sabar siinaya ayaa wuxuu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamiilun wallahu almustacaanu calaa maa tasifuun intaas waxay ahayd qaybtii hore ee qisadii yuusuf calayhi salaam haddana haddii aan in yar isdul taagno murtida iyo casharada aan ka dheehanayno qisadan waxaa ka mid ah in xasadku uu ka mid yahay asalka xumaan oo dhan ay ka soo askunto beentu isaga ayay ka dhalataa kibirka isaga ayuu ka dhashaa isna caybka isaga ayaa keena ibnu qayim wuxuu yidhi usuulu alkhataayaa kullaha halaatha alkibr wa huwa aladii asaara ibliis ilaa maa asaara walxirs wahuwa aladii akhraja aadam min aljanna walxasad gaf oo dhan waxaa u asala saddex kibirka xasadka iyo damaca sababtoo ah kibirka waa midkii ibliis uu ku kacay kadibna marsiiyey meeshuu maray damacuna waa kii nebi aadan jannada ka soo saaray xasadkuna waa kan keenay in haabiil uu qaabiil dilo nabigeena sal allau aleyh wasalam wuxuu noo sheegay xasadka iyo in lagu tartamo adduunka iyo mansabka ay yihiin tiirarka dembiyada oo idil maalin maalmaha ka mida nabiga sal alla aley wasalam ayaa wuxuu saxaabada weydiiyey bal ka warrama sidee buu xaalkiinu noqonayaa markaad furataan faris iyo ruom saxaabadu waxay ku jawaabeen waxaan noqon doonaa sidii allah iyo rasuulkiisa ay raalli ka yihiin nebigu wuxuu ugu jawaabay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aw hayra dalik tatanaafasuuna huma tataxaasaduuna huma tatadaabaruuna ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض رواه أبو داود نبي صلى الله عليه وسلم وحيري بل أدونك أيات كتر تميسان كدب نواتس حزديسان كدب نواتس نعيسان كدب نواتس دليسان sidaasna waxaa laga fahmayaa in dhib oo dhan uu asal u yahay adduunka oo lagu tartamo iyo xasadka xasadku waa rabitaan uu qof doonayo inuu deeqda iyo nicmada allaah ay qofka kale ka suusho waana ficil qalbiga ka dhaca oo ay ku tilmaaman yihiin dadka liita oo shayddaanku kow ka yahay waana dembi weyn oo nabigu sal alla aleh wasalam ummaddiisa in badan uga digay nabigu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi dabba ilaykum daa'u lumami qablakum alxasadu waalbaqdaa hiya alxaaliqa laa aquulu taxliqu alshacr walaakin taxliqu ddiin rawahu tirmidiy waxaa idiin soo tukubay cudurkii dadkii idinka horreeyey xasadka iyo isnacaybka labadaa arrin wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa waxxiira laa aquulu taxliqu shacra walaakin taxliqu diin odhan maayo inay tinta xiirayaan laakiin waxay xiirayaan diinka faa'iidada labaad in qisadan ka qaadanayna waxay tahay in qofka laga doonayay hadduu allah ku gallado nicmo iyo deeq inuusan nicmadaasi cid waliba u sheegin ee uu ku gaar yeelo dadka uu kalsoon yahay oo keliya amaba uu isleeyahay wanaagga ayay ku farxayaan kumana xasdayaan arrinkanna waxaa laga qaadanayaa dardaarankii nebi yacquub calayhi salaam uu ku yidhi yuusuf yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda ina ashaytaana lilinsaani caduwun mubiin nebiga sal alla aleyh wasalam wuxuu noo sheegay qofku inuu arrimihiisa u gaarkaa u qarsado sababtuna ay tahay nicmo waliba waxay leedahay dad xaasid ku ah istaciinuu calaa injaaxi alxawaa'ij bilkidmaan faina kula dii nicmati maxsuud rawaahu tabaraaniyu fi lmucjam asagiir waxasanahu sheikhu alalbaaniy sidaas oo kale qisadan waxaa laga baranayaa in dembiyada aan la fududaysan sababtoo ah dembiyadu midba midkiisa daran ayay isu sii dhiibaan arrinkan waxaa tilmaamaya imaam asacdi wuxuu tafsiirkiisa ku yidhi wa minha alxadaru min shu'mi adunuub wa ana adanba alwaaxid yastatbicu dunuuban mutacadida walaa yatimu lifaacilihi ila bicuddati jaraa'im فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل وكذبوا عدة مرات إمام السعدي وحويري قصدا وحا لقلا دحبحيا إن لقا في جيغنادو باسك دنبيدا halkii dambena wuxuu soo jiidanayaa dhowr dambi oo tixan walaalaha yuusuf markay isku dayayeen inay kala geeyaan yuusuf iyo aabihiis waxay ku keentay inay ku dhacaan dhowr xeeladood iyo been dembiyaduna intooda badan waa sidaas waana halis haddii qofka hal mar uusan biririxdo inay la tagto maalinta dambena meel fog ay gaarsiiso sidaasna uu ku hoogo faa'iidada afraad qisadan waxay daliil u tahay riyooyinka fasiraadooda inay ka mid tahay culumta diinta in badan kutubta axaadiista waxaad ku arkaysaan kitaabu ru'aa culimmadu waxay tilmaamaan riyooyinka fasiraadooda inuusan qof waliba ku dhiiran karin laakiinay u baahan tahay aqoon gaara iyo inuu allah qofka waafajiyo xilligii nabiga sal alla aleh wasalam isaga ayaa riyooyinka fasiri jiray wuxuu noo sheegay in riyadu ay tahay qayb ka mid ah afartan iyo lix qaybood oo nebinimada riyo kasta oo qofku arko kama dhigna sidii uu riyada u arkay inay u dhacayso laakiin aqoon gaar ah iyo in la furfuro ayay u baahan tahay nebiguna wuxuu noo sheegay in riyadu ay u kala qaybsanto saddex mid allah xaggiisa ka ahaatay mid shayddaanka ka ahaatay iyo miduu qofku ku dhex arkayo waxyaabaha naftiisa ugu sheekaynayo riyooyinka dadku ay arkaan marka laga reebo ambiyada ma ahan sida sufiyada ay qabto oo lagama qaadanayo wax axkaam ah laakiin niyadda ayaa lagu dhistaa uun waana bishaaro sida nebigu uu noo sheegay lam yabqa min alnubuwa ila almubashiraat qaaluu wama almubashiraat qaala ru'ya saalixa ugu dambayntii qisadan waxaa waalidiinta ugu sugan cashar ku boorinayo in had ya goor ay iska jiraan inay caruurtooda u kala exdaan ama laga dareemo eexasho mar waliba waa in waalidiintu ogaadaan hadba sidii caruurta ka dhigaan inay noqonayaan caruurtuna hadday dareemaan in hooyada amaba aabbaha ay ka jecel yihiin kuwa la dhashay arrinkaas waxay ku abuuraysaa cuqdad ciil iyo in walaalaha ay iska hor yimaadaan imaam asacdi wuxuu yidhi isagoo arrinkaa tilmaamaya wa minha أن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة سلطان رعيته ولا فيما دونه حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منه ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم وحيري qisadan waxaan ka baranaynaa in cadaaladdu ay tahay arrin meel weliba gelaysa aysan ku koobnayn oo keliya amiirka iyo siduu ula dhaqmo dadka uu maamulo laakiin xataa waalidka iyo siduu carruurtiisa ula dhaqmo mar hadduu gaabis xagga cadaaladda ku yimaado xaaladdu way xumaanaysaa sidaas oo kale bukhaari iyo muslim waxaa ku soo arooray xadiis laga warinayo nucmaan bin bashiir radia allahu tacaala canhu inuu maalin maalmaha ka mida uu nucmaan aabihiis bashiir nabiga sal allahu aleyh wasalam ula tegay si uu markhaati uga dhigto hadiyad uu nucmaan siiyey kadibna nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu weydiiyey inuu hadiyadda noocan oo kale carruurtiisa oo dhan u qaybiyey bashiirna wuxuu ugu jawaabay maya kadibna nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi ittaquu llaha wacdiluu fii awlaadikum allah ka cabsadoo carruurtin u cadaalad fala riwaayad kale nabigu sal sl wuxuu ku yidhi laa tushhidnii calaa jawrin arrin gardarra ah ha ii marag gashan riwaayad kalena wuxuu ku yidhi nabigu sal alay wasalam ayasuruka an yakuunuu ilayka fi lbiri sawa sow ma jeclid carruurtaada dhammaan inay baarnimada kaaga sinaadaan haddaba haddii aan rabno carruurteenna inay xaqeenna ka soo baxaan waa inaan inaguna iska ilaalino waxyaabaha cuqdadda ciilka iyo caloolxumada ku abuuri kara siduu sheekhu tilmaamay cadaaladdu waa arrin guud oo laga rabo umarada culimada iyo waalidiinta iyo qof waliba inuu ilaaliyo haddaba sida lagaa dareemo ayaa lagula dhaqmayaa wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين المتقين
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaannu idinka raaligelinaynaa inaan soo gudbin karin xubintii raad taasoo si kumeel gaar ah loo hakiyey inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgala iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين